cumar ismaaciil ibraahim cumar gaab ayaa ka mid ah dadku ilaahay u hibeeyey gaabnaanta cumar gaab ayaan maanta kula kulmay gudaha magaalada qardhow waxaan kala sheekaystay gaabnidiisa cumar ayaa waxaana dhex madhay sheeko aad u xiiso badan waxaana ka mid ahaa cumar gaabow in badan waan ku arki jiray ama aan baraha bulshada kugu arko ama aan sileefa kugu arko maanta waraysi inaan kaa qaado ayaan jaanisu helo isoo fadhiisano marka hore bal dadweynaha ku dhegaysanaya waxaa u sharaxdaa faa'iidada iyo khasaaraha ay leedahay gaabnaantu wallaahi waxaa maasha allah maasha allah wax khasaara horta ilaahay mama aragnaba wax gaabnintu waxa ilaah ilaahay abuuray weye dheeraanta waxa ilaahay abuuray weye ma garatay كل ما وعرت القصير على الضمير عرفت حتى الضمير لا عقل فيه ولكن قصير عقله كبير تترى هذا ما قلت لك هو عقل قساد وبضيان دين عقل قساد وجري ما قلت ما شاء الله والله دين كاملين يا كوها كوهمت كوهمت نقي كوما كوها فرح صراحة ما شاء الله واحد يعطي واحد saasaasaasaasaa wax qabaa ma jiro walaal ma garatay faa'iidada maasha allah waxyaalo faa'iido waa jirta maasha allah waxyaala dadka ku taageera dadka dadka kaasaad isha ka socota ku fiirsada way wax kale ma jirto maasha allah abi habi abi habi wallahi maasha allah waa kaa puntland intaad joogtay dadka gaagaaban intaad aragtay maadi keliya ma dhowrba koley inaad guddoomiye u tahana kole mar baan maqlay taa adaa ka jawaabi doona waraysan kaga dhex jawaabi doonay bal ka waran dadka gaagaaban puntland wallaahi waa badan yihiin maasha allah maasha allah mar baan guddoomiye noqday hadda laakiin afahayeen baan ahay boosaasi way joogaan qarbo way joogaan goro way joogaan baran way joogaan laascaana way joogaan hargeysa urur baa ka jira way joogaan muqdishada way joogaan way badan yihiin ma garatay mar baa guddoomiye ka noqotay waa gudoomiye ka noqdayo isku nimaana gorow ka dhigana xafiis ka dhiganayo madaxweynihii hore la galinayo maasha allah iyagoo waxyaalo badan bay qabtay xirfadaha loo ballan qaaday iyagoo maadaama ay dad dumar iyo gagaaban yihiin badana xirfaday qabtaan qaarkood waa makaani qaarkood waa tubeysti qaarkood waa arday qaarkood waa jaamici ana oo kale oo kale jaamici ah jaamacadda bariga africa dhiga faraxeeda qardho fakaltiga community development baa dhigta maasha allah marka waa badan hadda hadda saaqaas ahaan shalay maa dowlad baa imid boosaaso qardho shan meelahaas lix qof meelahaas hotel huruus la kulmay iyagoo aan aan saaxiibaan nahay dadka gaaban ee la kulmeen marka wallaahi habi be habi insha allah dadka puntland sida madaxweynayaasha wasaaradaha wax taageeraha shacabka puntland maxaad ka heshaan dadkiina gaagaaban inay ku taageeraan wallahi wax taageera kameelna idaacadaha mooyaane aniga wax qabadkeena muujina mooyaane laakiin wax kuwii hore dowladihii hore mooyaane dowladda kutaanta jirta wax taageera ka helna ma jirno waxaa ii jirta ururina leedihin dadkiina gaagaano puntland jooga magac ma leedihin horta oo aad la baxdeen daryeel daryeel baan yidhahdaa wabbadii guddoomiyihii waxuu joogaa boosaaso aniga afhayeenkii baa ahay ku-xogeenka waxuu jooga nin gaaban way maxaa la lahaa ibraahim ibraahim aadan biin baan lahaa ku-xogeenkiisa boosaaso garowu joogaa aniga afhayeenkii baa ahay xoghayeen waa gabar marka waa badane maasha allah maasha naga soo biri
adhangaam inaad ku soo biro waa rajeynaya mala soo dhaweeya dadka waxaan abi welcome welcome waayahay caruur iyo xaas iyo cumarow ma leedahay aad malihi insha allah waa rajeynaya insha allah inaad reer yarato waa rajeynaysaa waxaa ii sheegtaa cumarow kolley da'daada marka bal dadka ku dhegaysanaya cumar gaabba inta badan maqlaan dadka in badan oo da'da ka waraysa way jidhaa inaan ka warhayn way jidhaa intay jidhaa ma u sheegi karaa haddaan isweynaysiyo laba toban baa jira haddaan is yareeyana soddon iyo laba jir baan ahay waa haddaa is yarayso laba jir baan ahay haddaan isweynaysiyo labatan jir baan ahay intaa joogtay oo gaabnayd wax kaa yaabiya ma aragtay aad wax naga yaabiya ma arkin ilaahayna ma yaabiyo ma arkin badan habi ninkuu adigu kugu qoslay aad adigu qosashid nin cumar ah adigu kugu qoslayo adigu ku qosashid oo kale kaa yaabinaysaa waa kaa wax shaqooyina maxaa qabataa shaqooyin marka laga yimaado ururada iyo shaqooyin adiga aad ka ganacsato oo aad ka shaqayso oo aad waxanaa tagto oo aad qultiyoonkaada ka raadsato ma jiraa walahi hay-adahaas iska babacsanaa meelahaas iska babacsanaa waayo maadaama aan ahay nin aqooyahan sanadkana bajular qaadanayo magarat waxyaalo badan fiisiyo badan soo xaraystay hadda inta ku maqnaa boosaasada laba beri baan joogaa qarno inta qabana waxyaalo badan baa soo xaraystay dalka mashallah insha allah kulli shay yarjac ilaa asliya muqdisho inaan aadi doonaan jeclahay aan garow muqdisho go muqdisho aan ku soo laaban qof kasta maqaamkiis ku laabanaya marka ku jiro asan adig reer muqdisho ahayd asan haa awal waxaa ka dhimaan koonfur baa kismaayaan ku dhashay haddana puntland baa joogaa qaas ahaan qardho gobolka karkaar waxaa laga yaabaa hadda dowlad baa dhalatay insha allah inaan ku laabanno muqdisho caasimaddeena insha allah qardho waxaa ku jiray gaari ku cusub oo lalahaa cumar gaab ayaa leh oo gaariga bajaaja ah oo nooc casri ahaa marka adigaa gaariga iskala hamiyaa oo dadka ku qaadi nin saaxiiba nahay baa iskale oday ah oo reeqrood ah caan ah yidhahdo cadaawa gaarigaas waa kilkamay waa isku xayeysiinay gaarigaas saaxiiba ahayn marka waa u gaabnaa soo u gaabnaaba barnaamij ku sameyn dadka caalamka dhan baa laga arkay gaarigaas marka maasha allah hadda wuu jooga hadda wuu jooga gaarigaas maasha allah wuu shaqeeyaa ha gaariga cumar gaab ayaa le baa loogu yeeri laakiin in aad isku xayeyisay ayaa dabcan hadda u sheegtay waayahay gabagabadii waraysigan anigoo kaaga mahadcelinayo kuna faraxsan inaan maanta kula kulmo gudaha magaalada qardho kugula kulmo adoo lugeynaya waraysigana isiisa anigoo kaaga mahadcelinayo gabagabadii bulshada puntland wax fariin aa u dirayso oo ku saabsan dabcan gaabnidaada iyo gaa- dadka gaagaaban inay taageeraan wax fariin adiga maxaad dhihi lahayd maanta aad maasha allah dadka waxaa ku bashaareynaya inaad dowlad odatay dadka aqoonteeda list aqoonteeda hadda maanta awal waxaa jirta qori baa qabiil wax baa jiri jiray hadda aqoon baa jirta insha allah dadka bulshada aqoonta ka- dadka dadka tahriibaya oo dadka waxaa jira tahriib baa jirto inay iska dahayaan dalkooda joogaan wax bartaan sidaas ugu soo gaangaacgelinaya insha allah wa- idinkana waa mu- ku mahadsantihiin waa dal jir waan isalaamaya maasha allah soo dhaweyntiin iyo aad soo dhaweyseen waan isalaamaya soo dhawaada maxamuud fantastic warbixinada arrimaha bulshada radio daljir magaalada qardho